bangiga i b s faraciisa magaalada kismaayo ayaa waxa uu maalgelin u sameeyey qaar ka mid a haweenka ganacsiyada yaryar ku leh suuqyada magaalada kismaayo haweenka ayaa waxay isugu jiraan kuwa horey maalgelin loogu sameeyey oo hadda rabay in dib ay u qaataan lacag kale oo maalgelin loogu sameeyo iyo kuwa cusub oo maalgelin raba in loo sameeyo si ay kor ugu qaadaan ganacsigooda maamulaha xafiiska maalgelinta qaybta kismaayo jimcaale sabto xasan ee i b s bank ayaa waxauu ka warbixiyey waxyaabaha ay haweenka u maalgeliyeen haweenka halka isku yimaad arkaysaan waxay iskugu jiraan dhowr qaybood oo maalgelin aan aan hore ugu sameyn haddan aan samayn rabno oo ah kalluumaysata oo dad badda ka shaqaysta oo kalluumaysata ah dad qudaaraley ah oo iyana gosh qudaar iyo wax kala imaada iyo dad ka shaqaysta caanaha geela oo gada ee iskigu dhex jiraan sidoo kale dadkan dhammaan aad arkaysaan soddonka qof ah waxay hore u qaateen lacaga i b s bank mid qardul xasan ay horay u qaateen qaarkood way soo celiyeen iyagoo xasaarantahayna horay u qaateen way soo celiyeen halkan maanta waxay u joogaan mar kale i b s bank inay kaga faa'iidaysaan lacag qardul xasan ah oo la siinayo saddexdaas qaybood oo iskugu jirto dalaga beeraha iyo dakhliga waddanka uu soo saaro kalluunka caanaha iyo qudaarta ay iskugu jiraan haweenkan waxaan halkan iskugu keenay inaan lacagahaas fursadda aan siino oy muddo sanad iskaga soo celinayaan lacag qardul xasan ah waxba ay saarnaynin oo qof walba lacagta lafaya iska soo celinaya horey way u qaateen qaarkood qaarkood lacag waxay saarata hore u qaateenoo way soo celiyeen haddana halkaa maanta waxu fidayaan mar kale inay qaataan lacagtaas oy iska soo celiyaan iyadoo waxba ay saarneen